inkiisa uu shaqeeya shicibyahow wanaagsani wadankiisa uu shaqeeya wadaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal awada jirnooy walaalayaal soo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadcaado
haddii ay shalay samayd qad iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas weysay
mar kale kulan wacan dhegaystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay toban iyo kowda bisha afaraad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ad ku dhegaysan doontii waxaa ka mid ah faahfaaimo dheeraad oo ka soo baxaya dad shacaba oo laguu dilay gobolka shabeellada hoose waxaad kaloo barnaamijka falaqaynta ku maqli doontii in dhaqdhaqaaqa waddooyinka magaalada muqdisho oo xihan sababta barnaamijka ayaana kugu soo gudbi doona waxaad kaloo dhegaysan doontiin dhegaystayaal maamulka puntland oo shaaciya sababta galmudug uga maqneed shirki golayaasha sharci dejinta ee lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe waxaad kaloo ku dhegaysan doontii ku dhowaad toban ruux oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada boosaaso doontiin dhegaystayaal waxaa kaloo barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadadaad ku dhegaysan doonta ciidamada amniga muqdisho oo soo qabtay hoob kala duwan iyo qaraxyo barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaad ku maqli doontay dhegaystayaal qodobada kale oad ku maqli doontay barnaamijka falaqaynta saakay afgembi la sheegay inuu ka dhacay dalka suudaan qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada dhegaystayaal aniga maad ayaan la soo codsiinaya barnaamijka xubintii kalaba qaybaha dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaad ku dhegaysan doontay barnaamijka falaqaynta
dhowey dhow caafimaadey darmaan qurux lagu mariimay dareenka naftayda socda dhowey dhow caafimaadey darmaan qurux lagu mariimay dareenka naftayda xarunta caafimaadka alfatxi xarunta caafimaadka alfatxi xaylii jiranayo hitaahita la maray xagagan hadda joogniyo xagaggii ka horreeyey xamdiyo laga qusto xaafadda iska yiilay xog haddaan inka siiyo xaruntan caafimaadka xabdisow lama geynin xaakisow kuma raysin inta uu xabadkiisii xagashii la ekaaday xamdi sow uma jeedin xarunta caafimaadka alfadxi xarun weeye bukaankii xaashi aad ugu raystay dadkiibaa ku xoroobay xurmad baan lagu gaarin niman baa isxilqaamoo xaashi oo furay maanta oo waa ilaah xamdigiis xarunta caafimaadka alfatxi qofkii aad u xanuunsan baaba siraxa kaaray xayri midkiina tamcaano xuluustu ay ka horrayso xamdi iyo dawadiisii xaruntan caafimaadka xamdi sow lama keenin midka xoogu yaraaday xawaarayn kari waayo lagdankii ku cijoobay hablahii ka xanaajay xamdi iyo dawadiisii xaruntan caafimaadka xamdi sow lama keenin xarunta caafimaadka alfadxi dhakhtar xoolad yaqaanoo xaashi oo rabbigaano xumaan uu ka fogeeyaa xaruntan ku diyaara xaashi oo khibradiisa xag walbaan ku ogaanoo xaruntaanu ku taalo dadka aad ugu xiisay xarunta caafimaadka alfatxi xujo waad ka fogaatay xalaal baad ku dhawaaqday xarunta qof yimaadana hadduu xaakin yidhaahdo xanuun waa ka hayaamay xamdiyey weligaaba waa inaad ku xiraato kii xanuunsan la geeyo xarunta caafimaadka alfatxi xarunta caafimaadka alfatxi xarunta caafimaadka alfaci waxa aad keenaysaan daawooyin casriya waxaana diyaar ku ah dhakhaatiir khibrad u leh howlaha ay qabanayaan waxaana ka mid a doctor daahir cala nuur waxaana laydinka daaweynayaa baabadsiirka neefta samboorka dabaysha qiiqdheerta iyo cudurro kale oo fara badan qarastana si degdeg ayaa lagaga saaraya sidoo kale waxaa idinka daweynayaan dhiikarka sonkorta infekshanka raggii dumarcaada weerarka iyo weliba kaadi baxsadka waxaad kalood ka helaysaa suboostooyin casri oo loo isticmaalo makaanka dumarka baabasiirka khali maayaan durina maayaan gubina maayaan jarina maayaan waxaana loo isticmaalayaa daawooyin casriya doctor daahir cala nuur waxa uu li xarumad ku leeyahay hiiraan galgaduud iyo mudug xarunta alfagaysi
dhowayda waxaad imaadeen dharmaan qurux laguma riimaayo dareenka naftayda
waagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka oo fidsan haddii aanu ku bilowno fahmeymo dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan dad shacaba oo lagu dilay gobolka shabeellada hoose kadib markii kooxo hubaysan ay risaas ku rideen ama ku fureen sida ay xaqiijiyeen gaadiid ay la socdeen dadka deegaanka gaari ay saarnayeen dadka shacabka oo marayay inta u dhexaysa deegaanada lambar konton iyo deegaanka celasha biyaha waxaa koox hubaysan ay risaas ku fureen gaari ay saarnaayeen dad shacaba waxaana ku goriyatay lix ruux dadka dhintay waxaa ku jira laba ruux oo dumar ah sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid a waxgaradka deegaanadaasi dadkan ayaa waxaa lagu malaynayaa maleeshiyaad hubaysan oo caabinooyin qabiil waxayna goobaha uu falka ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan ciidamada dalka soomaaliya barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadad ayaad dhegaysanayso dhegaystayaal qaybii hore
wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal awada jirno ay walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno ay
waagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad weli dhegaysanayseen xilli magaalada garowe ee gobolka nugaal shalay lagu soo gebagabeeyey shirkii golayaasha sharci dejinta waxa ay soo taraya dood ku aadan sababta uu guddoonka baarlamaanka galmudugga aan uga qayb galin shirkaasi gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland cabdixakiin maxamed axmed ayaa sheegay inaysan jirin cid ay puntland ka reebtay ka qaybgalka shirka golayaasha sharci dejinta waxayna been abuur uu ku tilmaamay in isagu aysan ka reebin guddoonka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka dowlada baarlamaanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada cabdixakiin maxamed axmed gudoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland ayaa shaaca ka qaaday inay ka qayb samayaasha shirka galmudug ay sababta u noqotay kareebidda kala qaybsanaasha maamulka galmudug inay shirka aysan ka qaybgeli waayaan maamulka galmudug isagoona caddeeyey inaysan jirin dagaal kala dhexeeya guddoonka baarlamaanka maamulkaasi dhinaca kale gudoomiyaawaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug cali gacal casir ayaa sheegay inaysan marnaba isu aqbali doonin wixii lagala hadlay ama ay ka soo saareen shirkaasi aysan ku matalin maamulka galmudug weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado
shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaahayagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadna rumaadow walaalayaal wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal
waa hagaag weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha ee cadaada markaana muqdisho ciidamada ammaanka magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa maanta guud ahaan hakiya dhaqdhaqaaqa wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho wadooyinka muqdisho ayaa horey u xirnaa waxaana loo ogolaan gaadiidka dadweynaha in ay kala gudbaan wadooyinka muhiimka ee muqdisho guud ahaan waxaa saakay la diiday intaa in la xitaa in la kala wareejiyo horey dadka shacabka ay gaadiidka taagan waddada dhinacyadeeda kaga raaci jireen mootooyinka sababta loo xiray waddooyinka waxaa lagu sheegay inay tahay in maanta magaalada muqdisho lagu qabanayo sanad guuradii xilligii la asaasay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo laga soo hormariyay oo maalinta beriya ku beegneed dadka magaalada muqdisho shacabka waxa ay muqdisho ay dhibaato weyn ku qabaan xirnaanshaha waddooyinka magaalada muqdisho waxayna ciidamada dowladda u sababeeyaan in lagu xaqiijinayo amniga magaalada muqdisho weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta qodobo kale oo xiisale ayaa soo socda dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadad ayaad maqal dhegaysanayseen markaana hadda aadna dalka suudaan wararka naga soo gaaraya dalka suudaan waxa ay sheegayaan in ciidamada milatary xilka ka tureen madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir warbaahinta dalalka carabta ayaa tabinaysa in ciidamada ay ku dhawaaqeen in tillaabooyin muhiima ay ka qaadaan madaxweynaha suudaan kadib markii ay sheegeen in dadka rabshadaha wada ay ka diideen inay ka hortagaan xarumaha ciidanka xoogga dalka ciidamo badan ayaa la wareejiyey xarumada madaxtooyada ee ku sugan yahay madaxweynaha cumar xasan al bashiir saraakiisha waaweyn ee ka oo ka mid yahayn kuwa ku dhow dhow madaxweynaha suudaan cumar al bashiir ayaa la xiray sidoo kale wararka ayaa waxa ay sheegayaan inuu xiran yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada khartuum sida loo xakiyo duulayaadyada diyaaradaha shacabka dalka suudaan waxa ay toddobaadyadii iyo bilihii ugu dambeeyay ay wadeen banaanbaxyo ay kaga cabanayeen in isbeddel uu ka dhaca dalkaasi xilkana laga tuuro madaxweynaha suudaan weli barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaad dhegaysanayseen dhegeystayaal
shicibyahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno
weli waxaad la socoteen dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada markaana haddii aadna magaalada boosaaso ku dhowaad toban ruux oo isugu jira askar dad shacab ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada boosaaso oo nuuciisu ahaa miinada dhulka lagu aaso bartamaha magaalada boosaaso ayaa lagula egtay ciidamo ka tirsan ciidamada maamulka puntland qaraxa miinada lix askari oo ka mid ah ciidamada maamulka puntland ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland ay ku sugan magaalada boosaaso saddex ka mid ah askarta waxaa soo gaaray dhaawac culus waxayna xaaladooda caafimaad lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala magaalada boosaaso ciidamada qaraxa la beegsada ayaa la sheegaya inay rasaas ay fureen waxaana dhaawac ka soo gaaray saddex ruux oo shacba oo ku sugnaa goobo ganacsi oo ka agdhowaa halka uu qaraxa ka dhacay inta badan ciidamada ku sugan magaalada boosaaso ee puntland ayaa sheegay inay maalmihii ugu dambeysay waxay wadeen howlgallo lagu xaqiijinaya amniga magaalada boosaaso weli waxaad la socotay dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha adaada qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay wararka kasoo war ka soo baxay taliska maraykanka ee qaaradda africa ayaa lagu faahfaahiyey howlgallo ka dhan ee al-shabaab kaas oo ka dhacay sagaalkii bishan ka dhacana koonfurta soomaaliya waxa ayna maraykanku u sheegeen inuu oo shabaab khasaare ku geysiiyey weerarkaasi wararka ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa maraykanka ay bartilmaamsadeen degaan degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe daliska maraykanka ayaa sheegay in howlgalka intii uu socday ay ka qayb qaateen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka islamarkaana lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab sida hadalka u dhigan maraykanka waxaa ka go-an sii wadista beegsida al-shabaab sida ay hor uga hortagaan dhibaatooyinka ay shacabka ku hayaan iyagoona sidoo kale mar walba xaqiijinaya inaysan khasaare iyo dhaawac aysan soo gaarsiin dadka rayidka ee ka agdhow deegaanada wax lagu duqaynayo ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska maraykanka diyaaradaha maraykanka ee dagaalka ayaa kordhiyey muddooyinka ugu dambeeya waxa ay kordhiyeen duqaymaha ay la beegsanayaan saldhigyada shabaab ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal xubintii kalabaan ayaa goor dhow iyo qodobo kale aad maqli doonto waagaag markaana kusoo dhowaada xubintii kalabaan aad ku dhegaysan jirteen qaybaha dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado
maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahiino war reer kalamaanow war meesha maxaa ku haysaniyo horiyo dabadiid baa tiini marka hore adina ugu soo darsan adberigoo dhan xamar jidadkiisaan maraayo waxaa soo xasuusta beri ilmo karbash wataa beleska joogi jireen adeer sab leesku dhihi jira haddaan waxaan arkay ilmo dhiidnoo qoraga baynaadiisa u fidsantahay adeer istaag shuq ku leh oo walaalow ma jidadkay ku soo laabteen kuwaas ilaahay nuguma soo celshay ciidan boolis oo dhiidhinnaho muluqshaawaay dhagxaantii miyaa qoryo loo dhiibay war ilmaha aad sheegayso waa la rabaa ciidan dhallinyaraa eh too rag waaweyn oo askarta hore lama joogaan warna miyaa may dheegi jiray lafagar iyo lusku dhawe iyo halkii naftan insheen hoob iyo halkaa noo reebeen lan heli alxamdulilah war ilmaha yaan la askarayn aawa hay-adihii dhihi jiray war adeero ciyaalkiina la askareeyey hadday somalilan soo weeraraan dhegtaa iyo dhabankaasaa ciyaalkayguna ku dhufan doonaan wadyahoy lagu xamda lagu xasuustan kaaxdaysaan liidwaya war anigu waxaan sheegayo waa boolis dhallinyaraa haba iska jab yidhahdeeno caana boonaha luu korso caano xoolaad ma arage laakiin daadii askarta noqoleed waa gaadheen gobolaaba dhaafay laakiin dad waayeelhu inay la joogaanaan rabay marka waxaan dhihi lahay hey isgoosyaadii ilmaar hooge askartii dalka aaway he isgoosyaadii ilmaar hooge askartii dalka aaway he war mushaar nin weyn dawladdu ma bixido lixdan iyo shantii ayaan isku dayay inaa askari qorto waa liiga diiday maalintii damaanta dhagaxaan ku istaagay lafahaada yar qoriga kadheeraa layidhahay naga laabo laakiin hadda dad anigaa kadheeraa la qoray war anigaba xitaa qafaalkiisi deetabeeyadii waa leega reebay war anuu waxaan muqdisho goobjoog u ahaa aamin ambalaas markay shaqada bilowday hal gaari oo caasiya ku bilowday ka horna gaari gacanaa lagu qaadi jiray dhaawacyada war imanka amiin miyay naaxday haddana ambalaasyo badan oo adeegii iyo kuraastii leh ayay ku shaqaynaysay meel kastoo wax ka dhacaanna si deg degay dadka u gurmanaysay haddana waxaa la yidhi shaqadii waa laga joojiyey marka waxaan la yaabanahay dhaawacu dhiigbaxa u dhintay miyaa go'aankaa macnihiisu maye waa ayaan cidina badbaadin warniyo waa waalan tiri dhan walba miyaa u xiiranaysaa war may baa dheega jiray elen doqoni dibka makacde daaminkaay meermeerisa war saas maahine waa ileen doqoni ambalaasay celcelisaa warnimada waxaa la yidhi qofkii halika luntahaan gorofuu gacanta geliyaaye waxaan u malaynayaa dawladdu waxay istiri haddii gurmadyadu yaraadaan qaraxyadaa yaraanaya war maya nin walba ehelkiisa soo doonto war taliska boolisku waa beeniyeen inay ambalaasta shaqada ka joojiyeen backa sii yeereena war waxaa shaqada laga joojiyaa min ambalaas keliya maaha goormaa idinkugu dambaysay tagsigii dhoweeye la dhihi jiray maxaa kugu dhaafinta kuwaa tareba mug horaa la waayey war waxaba mabajaajkaas ku fuuqsaday war warka ha naga dhex gelin inaana dhegayst dembiilayaal hal tagsi dhoweeye ka kiraystay ayaa shirkadii oo dhan shaqada looga joojiyey marka waxaan la yaabanahay dembiilaha dawladdu arki weysay tagsiila ma arki karee hawshu ii taaba aan ku tuntee miya anigu waxaan la yaabanahay dadka u shaqay maayo loona shaqay maayo shaqaysana maayaan say garhku noqon karto muga waxaan dhihi lahay bini'aadan taamuhu ma jiroon tala u baahnayn mudanow tilmaan gaabanaan rabay inaan taabto nin tashkiilsan oo taada rabatiina ku cayaaray ee tahliilo baas soo cabee dhimasho tiigsaayo tub la gooyey ee dhagax la tubay tuug ma celiyaane taabagelin ammaaniyo haddaad nabad ku taamayso marka hore ilaah tawakalee xaqa ku toosnaada marka xigana dadkan shacabku taageero war khilaafkii iyo buuqii sabtigii dhowaa ka dhacay baarlamaanka waa la xaliyaa la yidhi sabdiga soo socdooru furmaaha la yidhi baarlamaanka keliya ayaa doodayaa la yidhi saxaafaduna goobjoog ayay ka ahaanaysaa ayaa la yidhi laakiin maalinta labaad oo lafaha la iska garaacayo madaxda amniga loo yeerayo saxaafaddu bannaanka waa la yidhi foori ganjeelo war way hagaagsan yihiin baarlamaanku iyo gacmo geli jiray hoos baa loo dhaqaa anigu saxaafadda waxaan dhihi lahay maalinta amniga laga doodayo shacbiga farriin fiican aad u soo gudbin lahaydeen haddii laydiin diiday maalintan hore xildhibaanadu murmayaa waxba ha teginina soomaalidu waxay ku mahmaadaa wax la qariyo qurunaa ku jira waxa saxaafadda laga qarinayaa maxay yihiin warnimayow amni derbi laba kulan baa loo kala qaaday kulan saaxiibtinimo iyo mid lafah la iska jibinayo kulanka saaxiibtinimadana waxaa garoonka golaha shacabka loo ogol yahay laacibiinta wararka iyo taageerayaasha kulanka lafah la iska jibinayana labada kooxood ee baarlamaanka uu kala bixi doono ee golaha shacabka iyo golaha shacabka keliya ayaa ku cayaaraya garoonka taageerayaasha iyo laacibiinta wararkana bannaankay ka joogi doonaan garsooraha loogu dhex tegayaa meesha war taliyaasha baarlamaanka imaan doono jenaraal bashiir goob wuxuu soo bandhigi doonaa waxqabadka iyo ciidanka asluubta laakiin waxaan la yaabanahay kuwa kale waxay la imaan doonaan war kollayba hadday xirtaan guriga waxay bannaanka ula soo baxayaan lama yaqaan run iyo been waxay yihiin waxaan odhan lahaa beryay badowsataa aadanaha hawl bilaawi bacdigeedna waa baranayaa baabka ay tahay bigalkii la tumay haatan waa dhagabarjoobeen weelkii beenta lagu beegi jiray waa ka buuxsan war baarlamaanka aqalka sare shaqadiisa waa iska wataa maantana wasiirka haweenka ayaa hor tagtay waxayna tidhi meel hooyo lagu noqdo soomaaliya ay ugu liidato adduunka war wasiirka caafimaadkay ahayd hooyo markaad maqashaad wasiirka haweenka u qaadatay kaana horta wasiirkii nimanku aaway marnaba baarlamaanka ma hor yimaadeen war mada isaa muslim haaga dhegaysadaan geeg may ballaaray kuuri safiir ha magacaawtay dheeri soomaaliya dan ha magacaawtay may liyaabanaa kim jong qalalafkii haay walaashe ma laha magacaaway ang maleeh war kuuriyada koonfureed waa inay waxba kalama ogide war warka iga dhegayso ra-iisul wasaaraha soomaaliya su'aalihii waa sugayaan baa la yidhi waxaana ka mid ah su'aalaha la weydiin doono israa'iil iyo falastiin shiinaha kenya iyo somalilan iyo safarada tirada badan ee madaxweyne farmaajo war islaamka somalilan ma la weydiiyeniyow war waxaan dhihi lahaa qof ahaan intii baratay oo qayre garanaysay qabli weyn inuu leeyahay wiilka loo qiray qudhayduna sidaan u arkayaa qabatintiisii khudbad iyo markay hadal tahana waa qareen culus wax sidaasa su'aalaha qarbigu qaadi mahayaan war qabkaa weyni waa waxa qarye qaranimadiinii war horta ra-iisul wasaaraha ma la weydiinaya waxaad ballan qaaday maxaa ka fulay war agaasimihii guudaha wasaaradda gaashaandhiga sonkor xilkii waa laga joojiyey sonkor haddii xilkii laga qaaday cusba ma lagu bedelayaa war ani wal siinshee wal mooshidiini dhagansada annagaa wadana lanki erijari yo wargabdheer hagori hilkuna kagaadi war guddoomiye degma u qudbeeyey dadkii degmadiisa wuxuuna yidhi habeen dambe baaritaan amniga lagu sugayaa jirihaloo diyaar garoobo war maxaad u yeebaysaan waa kii yidhi guddoomiyaha gobolka howlgal guri kasta lagu baarayaa jira ee loo diyaar garoobo war hadda kahor waxaa la yidhi islaanaa wiilkeeda iyo wiilkala legdameen markaasay tiri hooyo qonof qonof kii kalea wuxuu yidhi eedda waad noo wada sheegtay marka gobolka hiiraanba waxaa la yidhi ciidamada howlgal bay qaadi doonaan berrina waxay ku wajahan yihiin tuuleheble iyo tuuleheble waraada badan waa tihiine dowladnimada casrigaa iyo ciidamada casrigaah sidaa u shaqe war adeero dowladda somalilan sirteeda noo fashiliso waa ka mamnuuc waryaa howlgalkun unjeedna haddii hayeesi un suubina maynoo hallawsan war waxaa la yidhi wixii shacabka lagu soo sasabay looma soo sido e halkii subaga laga dhowrayay sun uga keeneene intaasaan idiin sheegaya yaanan sii badin war habeen walba meentaasna la qaadirootaa war noo kala kaxaynayo meesha war waxaasi war maahane dalka u shaqeeya waryaal
aada iyo aad ayuu mahadsan dhegeystayaal xubinta kaleba barnaamijka falaqaynta ayuu gabagabo ahayd mid ka mida kaalmaha sugaanta ayaan kaga tegaynaa intaas ayaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada kusoo gabagabanaya anigoo mahad ayaan la socodsiinaya soona saara barnaamijka intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doono nabadgelyo